أحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna andalus bodkast oo hadaano kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee al andalus barnaamijkeenna maanta waa xalqadii saddexaad ee uu martida inoogu yahay sheekheenna sheekh cabdiraxiin cali mudde التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى waayahay sheekh cabdiraxiin sidee ku yimid burburkii maxaakiimta iyo etoobiyaankii inay soo galaan magaalooyin ay ka mid tahay muqdisho
Ee, burburkii maxaakiimta ee, wuxuu ku yimid waxa uu maqaal ah waanan hubin in yurub iyo mareykan ay isku qabteen ee, etoobiya ee soo gelitaankeedii waa garta yurubiyanka waxay ku andooconayaan ay sheeganayaan in, ee, mareykanka oo xoogiisa u muuqda keliya waxay yidhaahdeen niyow haddaad aad etoobiyaan aad soo geliso maxkamadaha taa haddii lagu burburiyo ee argaxsadaa ka faa'iidaysanayso ee annaga aan kula taline waxaa yeeshaa ee, ninkan shariif ah taageer ee, dowladdiisa taageer ee, ma- ma- hubantan isku dhex jirtaa iskugu dhex jireen kadib markii dowlad xoog badan aan samayno annagana taabacsan aan ka dhex ugaaranno taa yurubtaa markaa khatar ahayd mareykanka kibirkiisa islaqaadqaadkiisii wuxuu go-aansaday in etoobiyaanka uu soo galo maadaama asaga hore ugu jabay inuu etoobiyaanka soo geliyo etoobiyaankii ayuu soo geliyey burburkii maxaakiimtana dagaalkana etoobiyaanka ayagaa bilaabeen oo bandiiradley ayay xabad ka soo bilaabeen oo daynuunaya ka bilaabeen oo iidaaley ka bilaabeen maanaga difaac un baa ahayn markaas ayagoo dhaqaaqooda waxooda aan la soconno marka dagaalkiina saasoo ku bilowday Waa tahay.
ee maxkamadiina saasay ku burbureen etoobiyaankaa soo galeen waa tahay waxaa la sheegaa een, sheekh cabdiraxiin inaad dhankiina dagaalku idinku bilowdeen oo rag uu ka mid yahay indhacadde uu dagaalka iclaamiyey ma la ogeedeen arrintaasi iclaamkaas uu maxaa la yiraahdaa uu bixiyey ee, indha cadde ee, ma ma la ogeyn waxaan la ogeyn ma aha ee, fowdadii jirtay ka mid tahay oo nin walba inuu asaga iska dhawaaqo ciddii idaacadda ay lasoo xiriirto ee, waa iska hadlaysay iyadoon la tixgelinayn inuu warka hal meel ka baxo nidaamka la ilaaliyo ayaan la ila- ilooxaynayn laakiin warkaas waxaa la yidhaahdaa oohinta orgiga way ka weyneyd indhacadda warkiisaas iyo war lamid ah etoobiyaanka kuma soo duulin sida la sheego ma ma aha warkaas sax maaha ayaga intuusan hadlin ka hor ayaa maxaa la yidhaahdaa oo anaba oon difaacaas aana tegin ayay qabanqaabadoodii iyo ciidan tiro badan oo doolow ay ka soo gudbiyeen oo gobolada dhexe ay ka soo gudbiyeen waxay wararkii aan haynaa inaan la suuri doonin waa noo cadayd ninkan warkiisa marka ina etoobiya waxa anaga ninkaas warkiisaan kusoo galnay oo maxaa la yidhahdaa saan waxaas wax ka jiraaba yaratay male iskeeday weerarku soo qaaday iyadaan dagaalka bilowday waa tahay een, hogaamiyaashii maxaakiimta een, sheekh cabdiraxiin markii etoobiyaanku muqdisho iyo gobollada soo galeen waa insixaabeen adiga xaggee afka saartay horta anigu eh, waxaan eh, difaaca kaga jiray eh, buur eh, iyo dhinacan daynuunayna waan jiray maadaama oo xog iyo waxaas anay shaqadeeda ay tahay iyo dagaalka suu u socday teena soomaalida dibadaha ku dhaqan ee ra- eh, rabtaa la dagaalsan etoobiyaanka waray naga rabaan si marka waa xogta wararka aan u siino ayaa marka hore dagaalka markuu bilowday nagu soo qaadeen daynuunina way ku jabeen maxaa la yirahdaa ilaa waxaa lasala tegay afka maxaa la yirahdaa baydhabo afkeeda ayaa lasala tegay ma garanaysaa waa garta iyadoo shuhada ay jirto oo cabdiraxmaan dheer uu kamid yahay dadka ku baxayo oo ciidamadayna dadka hogaaminayay oo kamid ahay cabdiraxmaan dheer raxmatullaahi caleyhi nin aada u wanaagsan ahaa dhalinyarada kamid ah marka waxaa dhacday marka in iidaalana aan xog ka doono marka waa garta waxaa ila socday aljaziira camermankeeda iyo wariyaheeda waa ila socdeen alcarabiya ila socotay maxaa la yiraahdaa idaa waqaca oo b b c da ka socda ila socday si wararka usoo tibano iidaalaan tagnay dagaalkan markaas wuxuu ka socday wartii iidaale ayuu ka socday furintiaan tagnay dagaalkiyaa nagu kor qabsaday kuwii wariyaalkiiyaa markaa meel amni ahaan geliyey xabadiyaa socoto way soo inta meesha aan joognay saddex jeer oo kale intay weerar soo qaadeen ayay jabeen weerar soo qaadeen jabeen haddee saraakiil badan meesha ay uga le-atay anagna rag qaali ah oo ayaa meeshii nooga baxay waxaa dhacday marka in baabuurta laga gubay etoobiyaanka baktigoodii inay doobaan la rabay oo aanan mujaahidiinta usan waxba ka qaadin ayaa kamermankii oo aljaziira ka socday wuxuu bilaabay in kamarada asagoo laalaadayna haddana wax duubo kadibna baabuurkiiaan soo raacnay waa soo baxnay iyadoo madaafiicdii ay soo tuurayaan dhinacyada nagu dhacayaan anigana la yaabanahay maxaa la yiraahdaa wariyaalka qaarkood iyo cameramanka qaarkood maxaa la yirahdaa dhagartooda iyo waxooda maalin walba waxaa ii baxaya anigana maadaama waxaan oo iskiil hore aan ku lahayn oo xirfad aan lahayn ayaa waxaa ii baxayay sida waxyaabaha ay sameeyaan qiyaamooyinka ay sameynayaan qaarkood kadib waxaa nimid iidaala kusoo noqnay kadibna markaan buura imid ayaa waxyaabaha qaladaadka la sameeyey waxaa kamid ah xashdi badanaa dhalinyarada ma tababaran yahay ma tababarna lama dhahayo xashdiyaa dhacay marka xashdigii markuu dhacay dhalinyaradii xabadii kuleelkeeda markii adkeysan waayeen ciidankeynii tababarna waxaan ka ahayn difaaci wixii kale waa lagu waayay xitaa waxaa la keenay ay keeneen niman la yiraahdo xooga dalkay ka dambeeyaan marka ayagoo imaanayo isqadqaada ayay dhahayeen maxaa la yiraahdaa annaga xooga dalkaana la yiraahdaa ethoobiyan waa isnaqaanaa fana militariyaana la yiraahdaa waxay noqdeen kuwii soo insaxaaba iyaga ugu horreeyay ayagaa ugu horreeyey waa xashdigii oo lasoo baxay dhalinyaradiina ayagana waxay laamigii weynaa ee buur kasoo baxayey ee xamar soo aadaye qulqul ah ayay soo qulquleen waa garta markay soo qulquleen waxaa dhacday marka in oo beledoogle lagu hakayo hawshaas khaliifa isku xil saaray wuxuu sameeyey baabuuru dalbay inaysan xamar qulqulkaas ay ku gelin dhalinyarada baabuur ba la saaro aysan dadka cabsi gelin sidiia marka loo rarayay xamar lagu soo celinayay marka dambena diyaaradaha yimaadeen anigoo markaas imid meesha la yiraahdo maxaa la yiraahdaa soo insaxaamnay leego anigoo joogna sheekh xasan daahir abeys iyo anigoo saa iskula taagan ayaa laamiga laba saalba ku dhufatay diyaaradii baabuur weyn oo u d ah meeshan waxaa ku rasaysan qoryo ay nooc eritrea laga keenay ayaan hadda fursad waa u weynay inaan baabuurkii marka la kaxeeyo sababtoo ah maxaa la yirahda maanta sida dhulka loo yaqaano looma aqoonin meelo badan meelahaas meelahaas ku dhadhow anigana darawal waa ahaa ku badbaadi kariyaa jirta laakiin maanta wasayaaxa ummati aljihaad rasuulka yiri dhul badan ah hadda aan bartayaa jira oo marka hore aan aqoonin waa soo insaxamna calaytaxaal beledogla waxaan ku soo maray maxaa la yiraahdaa xuseen cabdulaahi oo aniga xigeenkayga ahay oo qooqan u watay kaga halaysan tahay xasan afgooye oo saaxiib ahayn oo markii horena guray markaan ka sheekeynayay maxaa layidhaha suldaanka al maxamed oo asagana inaan ku soo dara ee habooneed oo odayaasha xarakada ka mid ah xasan afgooye oo afgooye aan ku wada dhalanay saaxiib aan ku ahayn maxaa layidhaahdaa saxwadii aan sala soo bilownay ayaa asagana meeshii markay u istaajiyey wuxuu yiri xuseen baa gaarigan ka haleysanya marka waa dardaaranay marka anigana marka gaari roonedan watay marka waa soo baxay marka saa u soo socday marka xamaro oo gelgelinayso ayaan soo galnay waxaan abbaaray marka xafiiskii oo maxkamadaha meesha ay ku lahaayeen oo kow aan ku bilowna kadib waatii hawar khadiija u guurna kadibna anigaa u guuray wasaaradii warfaafinta aan guuray laakiinse meesha markaan tagay ayaa wax la kala ordayay mooryaanta madaxa xoogaas oo dhiibays welina aan dhiiranin aan la yaabay marka gaarigaa meesha geeyey gaariga meesha markaan geeyey meesha abuu muslimaan isku aragnay sheekh muxudiina nagu yimid sheekh muxudiin oo idhahayo xuseen ma aragtay maxaalyir xuseen cabdulaahi marka waxaan dhahay beledoglan kusoo dhaafay asaga iyo xasan afgooyo taagan marka wuxuu yiri marka xuseenaa la laayahay xuseenaan rabnaa inaan raadino qorigaaga isii qorigeygaan siiyey muxudiin raxmatullaahi caleyh qorigeyga markaan siiyey way baxeen marka etoobiyaankiina mukiga ayay soo fadhiisteen waxay sugaayeen kuleyba taqdiid oo militari u ahayo malaynaa ilan mukulaal laguma soo xirta qol ma ogtahay waxaan qulqulayo inay ka hortagaan waxay go-aamiyen maadaama isxaabayaan si dhib yar inay xamar kusoo galaan isku taabanin kuleyba saasaan isdhahay ilaa ka qulqulaan oo kan ariga ugu dambeeyey uu afgooyo xogaa yar dhaafo markaas kadib ay qulqulkoodii xamar inay soo galaan ay bilaabeen marka marka anaga waa warkii waa noo cadaaday xabadaa bilaabadeen oo tiro badan bilaabdeen oo mooryaantiyaa soo baxday oo qoryaha lasoo bax qaar maxkamadihii ka mid ahaa tiknikadii iyo xabadihii haysteen ayay furitaan bilaabeen iyo inay agaga qabsadaan iyo waxay foodadaa bilaabatay marka aniga iyo maxaa la yiraahdaa ninka la yiraahdo abuu muslim xoogaa bakaar markaan usoo dhowaanay ayaan ismaaca salaameynay saddex maalmood ayaa meesha aan ku jiray waxaan go-aansaday in xamar aan ka baxo marka gaari b l ah ayaan raacay marka horta midaan kuu sheegaa hadday arin dhacdo ay dhacdo intuu jahwareerka socdo ayaa laga hoos baxaa inta la carcararaayo cid ku fahmi karto haba yaraatee ma leh buuq uu socdo laakiin mar haddii oo ciidu meesha soo galo oo kontaroolo la dhigo oo baarid la bilaabo waa kuu dhammaatay adig ani marka waxaan go-aansaday intaysan saldhiginin etoobiyaanka inaan ka baxo gaari waxaan raacay b l oo caasi ah oo wiil abtigay dhaliya ay la socday marka maxaa la yirahda gaarigiaan raacnay gaarigii anagoo saan fadhino oo dad yar ay ka dhiman yihiin ayaa jawaasiistii aan aqaanay oon la dagaalamaynay oo afgooye aan ku laynay oo etoobiyaanka ayagana culimo badan ay naga qabaane oo maxaa la yirahda sheekh maxamed oo dabaqeynkii madiina waxa ka akhrin jiray etoobiyana ikhtiyaalay wadaad sheekh yuusuf la yiraahdo etoobiyana ikhtiyaalay etoobiyaankiisa hayna jawaasiistiisii qaar u eg ayaa dariishadii waxa igaga soo dhiibay warqad ay ku qoranta maskiinan ahay caawinaadan u baahanahay oo saa isoo fiirinahay marka waraaqdiisandhiga war wax mahay iga tag aan dhahaa igama tagee cag waa soo laabta hadan meeshaan uu yimaadaa soo noqon hadan wuu isoo dhiibaa marka hal boos iyo laba waxay ahaayeenba oo casiga ka dhimanaa anigoo go-aansaday inaan bixiyo gaarigina ku aandhaqaaji baabuurley waa dhib badan yihiin ayaa boosadkii la buuxiyey haddana intayna soo wadeen ay balaagsiina soo mariyeen hadana shidaal hadda iyo kow shidaal lagu shubaa marka alataal waa soo anbaxnay asluubta ex control asluubta markaan marayno asluubtii markaas etoobiyaankii ay qalab dhigteen ay laamiga taagtaagan yihiin oo control laakiin lahayn baabuurta isdhaafayso ayuu ilaahay soo dhexmariyey horta ayagana ilaahay awoodiisa xamaray xooga soo saareen afgooy mooryaana joogta caadiya marka baar ismaaciilkan ka leexanay sidii marka markadii aan ku tagay walaalkaygana oo abtigii dhalin saasoo igaga soo laabtay markadii anigoo jooga etoobiyaanka haddana inugu soo galay mooryaantii indhacde oo meesha ugu dambeysay haddana xogaa is afgarteen haddana waa un waa la bixiyey si unbay u fardaamiyeen aniga marka waxaan u dhexeeyey afgooyaan imaanayey markaan tagaayey markaan afgooy usoo socdane uuraalada oo kusoo jabay maxaa badmadow meelahaas kusoo jabay oo socdana qulqulayna waa arkayey kuwaasoo qulqulayna waa arkayey baabuurta waa is agmaraysay marka etoobiyaanka marka maxaa la yiraahdaa saasaan u dhexmaraynin maxaa la yiraahdaa soo noqodkoodana raxmatullaahi caleyhi aadan okyaali iyo ayaa soonahan shabeelaha hoose ku galay oo si fiicana maxaa la yirahda jug fiicana la gaarsiy ayagana taasay kasoo cararayeen in oo lagu soo noqon doono oo maxaa la yirahdaa miinooyin loo dhigi doono lala dagaalami doono way dareensanayeen saasay waxay ugu soo dhammaadeen maxaa la yirahda jubbooyinka ugu soo dhammaadeen gaxamar iyo meelahaas kusoo urursadeen marka aagaani mooryan waa iska joogta cabdullaahi yuusuf kugahooda laakiin waxa oo b s ah oo tiro badan sida maanta b s u tiro badanta oo kale ma jirin anigoo sidaas ah ayaa maxaa la yiraahdaa adeerkay oo kontarwaari aaggeeda oo beer weyn ku leh isoo wacay wuxuu yidhi xaggey joogtaa markaasaan joogo afgooye wuxuu yidhi afgooye ma ahee afgooye beeleh ka soo kaca meesha igu imow maxaa la yiraahdaa igu imow buulo igu imow buulona wuu deganaa bis sidiiyaa marka kasoo baxay oo asaga u yimid wiilkiisa igu daray beertaa la geey marka aniga marka burburkii oo dadka badanaaba oo bad madow lagu dhammaanayey intaas saddex maalin xamar aan joogay shabeelaha hoosaan kusoo insaxaabay meeshaasaan ka galay marka etoobiyaankii
markii maxaakiimtu burbureen sheekh cabdiraxiin muddo kadib adigoo idaacadaha war siinaya ayaa la maqlay yaa arintaasi kusoo amray amar horta ma jirin waa mahadsan tahay ismaaciil amar iyo waxaas cid iska sugaysay iyadoo hadda la burburay iska daaya markii oo laisku xirnaa oo shuuradii iyo golihii fulinta ay joogeen oo nin walba howshiisu iska watay anigana waxaan u arkayayba maktabkan in aniga oo maxaa la u xil saaranahay la igmaday oo aniga aan leeyahay in idaacadaha aan la hadlo saa daraaddeeda amar cidaan ka sugay maalima meeshii ayaan la xiriiray laakiin markaa maxkamadihii way burbureen waa la kala insixaabay isa sheegtay marka sidee marka mar kale kusii bilowday inaad warbaahintii aad warbixino siisid adigoo afkii maxaakiimta ku hadlaya horta annaga halganaan wadnay halgageenana waa noo caddaa inuusan dhammaaneyn hadda bilow yahay ayaa marka walaalihii halgakaa isla wadnayno abu zuweyraan iskaga dambeysan wax qof aan wada hadalno fatradaas kadibna maxaa la yiraahdaa aniga jiiradan aan soo galay marka waxaa igugu qufilan aniga maadaama ilaahay furso i siiyey idaacadihii ila soo hadlayaan etoobiyaanka jabku gaarayna loo baahan yahay in la sheego in arintaas oon aniga aan kasoo dhalaalo maanta islaamka waxaan tari karo anigoo mudulkii ku yaala aseendada adeerkay dhex fadhiya oo beerihii i muuqdaan oo amniga oo ku sugan oo etoobiyaan waxba aan u jeedin xog intaan aruuriyo nimankii ciidamadii iyo saraakiishii aan aqaanay intaan xogta intaan uruuriyo oo idaacadihii aan siiyo ayagan wararaygasoo raada kuwa caalamiha b b c da iyo v o e da iyo kuwa lookal ah iyo wayla soo xiriiri jireen marka caleyhi taala saasaan cod ku siin jiray waayahay sheekh cabdiraxiin hogaamiyaashii maxaakiimta sida shariif iyo rag kale oo badan waxay markii dambe tageen asmara eliteria halkaasi waxaa ka dhacay shirar adigu maxaad uga baaqsatay inaad shirarkaasi tagto oo dadkii elitria aadayey aad ka mid noqoto waa mahadsan tahay waa su-aal fiican anigu jabkii oo maxkamada ka gadaal anigoo oo shabeelaha hoose oo soona kontarwaarays ka joogo ilaahay meesha ku caabudaya ayaa shariifka ila soo xiriiri asagoo asmaro jooga wuxuu ii sheegay in asmaro la joogo marka ay habboon tahay inaan soo kaco aan soo safro eritrea aan imaado anigu marka safarkii hore iyo waxyaabihii waxyaabihii aan soo maray oo anigoo u jeeda wixii yaa iga dhagayga ka guuxaya maanta anigoo dhul nabad ah joogo furan tahayna inaan halgankeyga sii wato iyo furan tahay gaaladan maxaa la yiraahdaa jab aan gaarsiino anigoo ii furan tahay inaanan asmaro iyo gaalo iyo inaan u tegin waan go-aansaday wixii anigaan ka cabsanaya markaan diiday ka gadaal rag walaalahay ayaa arrintii qabsatay caraal ay qabsatay oo jabuuti ayagoo sii marayo asmar u socdo aada loogu dhegay waxaan rabaa oo maxaa la yidhaahdaa inaan ku xasuusiyo hadda aan soo xasuustay caraal ku soo xasuustay waagii maxkamadaha anagoo wafdi ah ayaa waxaan tegnay kismaayo ee howlo ka soo qabanay haddana caraale iyo ninka la yidhaahdo ahmamadoobe oo markaas loo igmaday in maxaa la yidhaahdaa uu maxkamadii u qabto kismaayo hilaar meesh markii laga qabtay ayaa waa laisku safri jiray garoonka xamara lagduule kii kismaayaa lagu degi jiray marka marka mar ayagoo shaqo u yimid xamar axmed madoobe iyo ninka la yiraahdo caraale ayaa laisku daray marka maxaa la yiraahdaa way duulaan marka waxay aadeen kismaayo waqti maqrib ayay kusoo aadeen markay maqribka kusoo aadeen ayaa waxa qida la sameeya umaleynaa diyaaradiyaa lugaha u bixi weysaa layiri diyaaraddii waxay ka degtay marka meesha xamar kusoo noqon lahayd nairobiya ka degtay nairobi waa inaan tagna yiraahdeen nairobiya degeen nairobi markay degeen marka axmedowe cid rabtay malehee ninka la yiraahdo caraale waa lagu qobdhoobsaday marka waa la qabsaday marka kadibna xakmadihii iyo wixii meesha laga qaylqayliyey marka waxay noqotay kenyahii wixii lala hadlo in oo raggii bal dib oo loo soo celiyo kismaayo uga soo noqdaan marka maamulka laga hayay caraale marka waxyaabaha lagu yiri waxaa kamid a caraale isyaadi maraykanka way la hadleen waxay yidhahdeen tookadan waa naga baxsatay laakiin mar baa dhici doonto aan naga baxsan doonin saasay ku dheheen marka warkii hadda taas intaas dib ugu noqonaa marka anaga dadaa naga baxay oo maxaa la yirahdaa naga aaday asmara aniga taan ka cabsanayin marka way dhacday caraale ku dhacday caraale sidii marka ilaa kuwantanama beyo ka dhacay marka cala ayta xaal anigu sidii horta ugu baaqsaday waxaan ugu baaqsaday khibrad hadda ka hor iyo tajrubo aan soo maray iyo meeshan afduubyada iyo balaayada iyo shirqoolada socdo ayaan ugu tagay marka meesheedi maanan dhaafin waayahay kadib sheekh cabdiraxiin markii dambe waxaa mar qura lagugu arkay adigoo ka mid ah xubnihii maamulkii islaamiga ee jubbooyinka gaar ahaan magaaladii kismaayo sidee arintaa ku timid raggii aad kala lunteen sidii sheekh abu zubayr iyo macalin aadan iyo dibma isku hesheen jasaaka allahu kheyr baarka allahu fiiku waa fahmay iyadana waa qiso oo cajiib leh ayay ahayd waa garta anigu markii adeerkay oo seendadii i keenay maxaa la yidhi howsha meesha aan ka qabanaya waxay ahayd hal hegtar oo beer ay u siiyey aan tabcanay ilmihii aan u tabcayay waxaa kalenta wiilkiisa ganacsato ahay dibyad iyo dhoofiyo dibyada la gadaay waxaan ku darsaday tuuladii waan fiirfiiriyey ganacsi ka socon karo maadaama dukaamo yaryara oo tafaariiq la gadayo waxaan go-aansaday inaan jumlo aniga aan keeno buula aan kasoo godo aniga iga qaata intee ayaga ay buula aadi lahaayeen in aniga aan siiyo anigoo ganacsigaas haaya oo ganacsi hatee u tegayey ganacsada isku bedelay oo ilan marka waa in isfurdaamiya moogtahay marka shaqaan galay marka raggina waa israadinayni raxmatullaahi caleyhi aniga sodogey baraa wuu deganaa ganacsato asan wuxuu ahaa nin hanti fiican aha islaamkan aad u taageeraya ahaa sheekh maxamed raxmatullaahi caleyh ayaa deganayay baraawe marka anigoo baraawe tegey ayaa maxaa waxay arkay marka allahu naxariista asbaro iyo indha cadde iyo ninka la yiraahdo ina maxmuud maxmuud suuley maxamuud ibraahim suuley marka meeshii waa lagu arkay ha marka ayagu way arkeen laakiinse xiriirkeygii waxay u soo mareen sodogeyay soo mareen sheekh marka waxay u soo mareen marka iyo odaygii soo mareen marka markii sodogey ay soo mareen oo nimankaasaa ku rabo yiri waayahan dhahay waa la kulmay marka waxaan kula kulmay dabaqa uu lahaa sheekh asbar uu lahaa ayaan kula kulmay ayagii markaan u tegey waa isoo dhoweeyeen jalsa ay ila yeesheen jalsaday ila yeesheen waa indha cadde waa cabdulaahi asbaro waa sheekh maxamuud ibraahim suuley waaye marka maxkamadiina aada isku nuqiinay maxaa la yiraahdaa waxay yiraahdeen mudey waxaan rabnaa laba arin aan kuu soo jeedinaynaa labada arin aan kuu soo jeedinayn si saraaxa leh waxaan rabnaa inaad noogu hadasho anigana waan ka ogolaaday waxaan dhahay diyaar waay marka waxay ii soo jeediyeen laba arin labada arin ay soo jeediyeen waxaa waaye shir oo la rabo muqaawamadii lagu sameeyo oo etoobiyaanka looga hortago aan waxaan rabnaa jawhar agaheeda meel ah inaan ku qabanno inaan noo raacdaan rabnaa waa qodob qodobka labaad waxaan rabnaa maktabkii oo iclaamka iyo dacwada inaad sheekh maxamuud ibraahim suuley oo kan ah inaad ku wareejisad ayaan kaa rabnaa bes waxaan dhahay saraaxa soo ma rabin haa diyaar waayaan dhahay saraaxa haddaan idiin sheegaa horta waxaan idiin sheegayaa shir aan aadayo oo jowhar uu aadayo ma jirto aniga ragaan ka mid ahaa raggeygaasaan raadsana horyaan u diiday inaan asmaro aado horyaan u diiday inaan wax kaleinta aan sameeyo waxaan dhahay ma u socdo waa qodob qodobka kale waxaa waaye oo ah inaan maktabkan wareejiyo sheekh ibraahim suuley aan ku wareejiyo sheekh maxamuud aan ku wareejiyo ma dhacayso waxay yidhahdeen sabab sababta waxay tahay waxaan dhahay markaa annaga wax qaybsanayni maktabkan waxaa iska lahaa shabaabulmujaahidiina iska lahayd oo aniga saasaa meesha aan ku tegey maktabkana ayagaan u haayaa anigu intee ayaga aan ka arkaayo warbixinadan iyo halgankan iyo inay etoobiyaanka jabeen ah waan wada maalinta ayaga isa aragno oo maktabka ayaga ku wareejino aniga hawada markaas un baan ka baxaabs ayaga waxay diidanaayeen hawada aan ku jiro aan diidanaayeen markaas waa markii hadlaysa hadlay waaye oo tuuladan ka imaanayo oo baraha imaana noqonayay wixii xog aanun ciidamadii iyo saraakiishii iyo walaalaha ka helo aan sheegay intaasay ayagana ma ogoleen ayagana saaxiibaday way iraadinayeen marka intaa ilaahay ma qadarin markii aan saraaxdii u sheegay inaanan shirkii muqaawamada lagu dhisaya inaanan u soconin jowhar agaheed inaanan maxaa la yiraahda maktabkan aan wareejinaynin markaan u caddeeyey waa mahadsantahay ayagoo ila yaabano isoo fiirinay ayaa isoo fasaxeen marka markii dabaqa saa uu soo degay albaabka ganjeel hal albaab ahaaye oo aan saan u furay waxaaba iga horyimid oo kaday igu noqotay rowow abuu mansuur rowow ayaa iga horyimid isagana saaxiibadii ka socda markaas intasan balaayadan ku dhicin oo ridadan ku dhicin markaas waaba odayaashii oo waxaan ka mid ahayn annaga shabaabul mujaahidiin soo maa ayaga way is haytaa anigun baan ka maqan anigiina waa lila-yahay asagoo marka oo ayaga go-aan ka wada oo anigi inta leegu yiri wuxuu u socdaa nimankan raggaa meeshaan saaran indhacadday iyo wuxuu u socdaa iyo asbari iyo uu socdaa waxaan isku salaanay albaabkii marka waa isdhaafnay markaan isdhaafnay kadib ayuu ayaga u tegey qiso waxayna dhex maray ayaa loo sheegay markii labada saraaxaan kaa rabnaa labadaasaan ujeedina labadaasna wuu diiday asagana jawaab wuxuu wadaa shabaab oo lagu yiri muqaawamadayaan dib u dhisaynaa shirkaas jowhar agtiisa lagu dhisaayo aan isla tagno loo jeediya shabaabka diidmo asana wadaa shabaabku diidaya madaxdeedii odayaasheedii waxay usoo dhiibeen abuu mansuur waxay usoo dhiibeen ma u socnaa annaga meeshaas hay anigana waxaan dhahay meeshaas uma socdo mana is ogeyn bes marka un waxaa dhacday in uu yiraahdo telefoonkiisa ma heli karaa waxaa dhahaya abuu mansuur robow wuxuu leeyahay ninkan waa rabnay telefoonkiisa mana siin kartiin telefoonkii ayagii ay sodogay odamaxaadi kasoo qaateen raxmatullahi caleyh ayay ku wareejiyeen nambarkaygay siiyeen asagana raggiiyo kula noqday marka wuxuuyo ninka waa lalaayaa dhehayseen oo maxaa la yiraahdaa ganacsi iska galay oo ninka howshu waa ka fariistay aan laheedeen ninkii waa soo arkay waay hore intay ku soo aragtay meeshaas howsha ay dirteen marka ayagana jawaabta ii dhiibteen oo kale u dhiibay oo soo yiri arrintii uu sheegay marka marka robow marka wuxuu u geynayaa wuxuu geynayaa abuu zubayr maxaa la yiraahdaa camu laba camu ah isku dhuuq iyo camuga kale maxaa la yiraahdaa waxaa kale inta fadhiya xasan afgooyaa fadhiya maxaa la yiraahda waa la badan yahay asxaabteedan waa meesha ayba fadhisaa bes markii aysaa ay tahay waxay yidhaahdeen warar ma heli karnaa marka ninka hadduu nimanka oo jawaabta uu siiyey ninkana inuu shaqa u diyaar yahay aan weydiine meeshan uu gale ma kasoo bixi kartaa kasoo bixin karaa wuu yiri diyaar waay waa isoo wacay marka roob waa isoo wacay ani marka waxaan ku noqday tuuladii markaas oo tuulada oo aan ku noqonayo oo roobi ila soo xiriirayo masaajidkii casharaan ka akrinayey ganacsigin waa ku wadi beerin waa falanayey marka ciddii meesha deegaanka deganeyd gabaray siiyeen marka marka aroosaan ku jiraa marka hadda waa isla joognaa oo ilaahay xafdiya awlaadeeda iyo iyadaba marka waxaa waaye toban caruur ay dhashay marka raggii waa la xidaday maogtahay marka anigoo iga qasnayn ayuu roowi soo wacay wuxuu leeyahay kawanaayo shee cabdiraxmaan adiga mi aha niyo waa lagu laayahay waay anigi waatan is arginayo hadda calaytaxal nimankii oo wada idilaan wada fadhinaaye ma imaan kartaa mintee meeshaan isku arkayna baraa baan joognaa aniga gaari ma haysto anaa kuu soo dira gaarigaygan kuu soo dira yiri marka mise diyaar waay wiilisha telefoonkoodisi yarkii darwalka ahaa darwalkii markaa na xiriiriyey wuxuu yiri markay yimaadaan kunturwaarey tuulada u tilmaam tuuladiiaan u tilmaamay agoo socda i yimaadeen qooqani wateen aniguna markaas maxaa la yiraahdaa mab issudaynine bac meeshan ah macawiisi iyo laba shii intaan geshaday macnaha waan dareema meesha un socdo in jabhadda iga horeyso oo maxaa la yiraahdaa baabkan aroos aroos iyo waxaas isan jirin aan arkaa waxaa suurowda in lagu yiraahdo meeshan bo ka dhaqaaq in lagu yiraahdo bise aniga waa bacdeediiaan qaatay gaarigiiaan raacay waxaan dhalinyarada soo sheekeysanaba baraa baan soo galin marka aniga maxaa la yiraahdaa hadda walaala hadda oo yaqaano oo halganka iyo maxaa la yiraahdaa nsala soo bilaabo jihaadka iyo maxaa la yiraha shabaab bilowgiisii waxay ugu yaqaaniin qof furfuran oo walaalaha un maxoogaa xoogaa ka qosliyay oo saasay ugu yaqaaneen mar alle markaan gurigii galay dabaqii hadda waa ii sawiran yahay ee maxaa la yiraahdaa baraabe abu zubeyri iyo xasan afgooyo isku dhuuq iyo hal maraa lagu qosli marmarkay arkeen bes aniga marka meeshiyaa kaftankii yaan galnay waa kaftan badnaa marka waan la kaftamay abu zubeyr waan la kaftamay markaas xasan afgooye iyo waan la kaftamay meel jiiran noocana gashay wixii iyo wixii hore oo indhacdii isla soo marnay iyo waxbaa lasoo qaadqaaday iyo wixii marka calaytaxal markii wixii taariikhyadii oo xogaa la qoslay ayaa abu zubeyr iyo xasan afgooye iyo ninka layira isku dhuuq meel gaaray la galeen mudday wixii hore kasoo kacalganaa la geli rabaa duuraa la geli rabaa jihaad qoto dheer oo muddo qaadanaya saaxib diyaar mu tahay ganacsi waxaani beerbeeri ma jiraan war adigu ay ogtihiine maxaa la yiraahdaa anigu waxaan un waa isku boorqarinay waana nabad ku galaye maxaa la yiraahdaa diyaarahay wax ma haysaan waxa lagu hayaa waay ma noqonaysid imtixaamka koowaad waa mogtahay meeshan kama noqonaysid beledweyne aadaysa diyaar waa indha waa aada meeshaa gaari laga saaray bis waa baxay weliba haddana waxaa waaye markii afgooye aan tahay guriga laga geeyey hadda wixii ka dambeeyay isfurtaamiyaa la yiri marka mootan waxaan ka qaatay afgooye waxaan tegay meesha loo yaqaan walanweyn walanweyn oo maxaa la yiraahdaa raggeena nin kamid ah qaraaba aan ahayn ayaa meeshii ugu tegey marka meeshii ugu tegey asagii haddana si aan bixi jowhara tegay jowharaan kasii baxay maxaa la yiraahdaa saan usii socday tuulooyinka uun sii marayey waxaan tegay meesha loo yaqaano beledweynaan tegey marka beledweyne markaan tegey waxaa igu yimid shaclo dheere oo markaas galgaduud ka yimid ayaa meesha isku aragnay markaas marka walaayad meeshaas xoogaa ka jirtay waa markaas shee abuukar ayaa oday ka ahaa shee abuukar oo haddaba saaxad ku jiro odayaasha kamid ah xafidullaahu ayaan u tagay marka shee abuukar anagoo wada joogna odayaashaana yimaadeen odayaashiyaa marka aan shaqaa la galay marka beledweyne cabaar ka shaqeeyey anagoo saa u joogna haddana waxaa yimid abu cabdiraxmaan sheekh mahad iyo suldaanka oo isla socda ayaa yimaadeen oo ayagana qooqan wataa yimaadeen haddana nimankaasa loogu wareejiyey oo markaa dacwo waday markaasaa moqokori iyo dhulaan soo marnay ilaa xamar aan kasoo galno ayaa markaa ayagana waxaa la socday sheekh mahad iyo sheekh maxaa la yirahda suldaan abu al maxamed ayaan la socnay kadib markii meesha aan joognay shaqadii xamar haddana xoogaa ka qabtay dagaalkii weynaayo ku socday socday oo raxmatullaahi caleyhi cabdulaahi salaad ku shahiidi doono walaalihii oo maxaa la yirahdaa ku shahiida madiina oo ayagana mooryaantiimta meel uu gashay dagaalkii unqidada isaga halawda ayagana la duugayo qubuuraha barakaad ayaana la kowsanay markaan tagnay marka walaalihii howlihii marka meesha haddana xamar ka qabnay haddana afgooye heegayaan imid haddana waa ka baxay waxaan hadan ku noqday meeshii kuntur waa tuuladiyaan ku laabtay tuuladii cabaar ma sii joogine hadeertan waa lagu fasaxay oo xoogaa uun soo shaqaysay anigoo isdhahacayo ayaa waxaa la yiri wadaad soo bood baraabaan imid baraab haddaan imid waxaa la yiri fadhi ma yaalo jubbooyinkaa loo socdaa jubbooyinkaa ahaa diyaar waaye meeshaa baabuurna laga saaray meesha markaan sii tegayaba wuxuu yiri mudday soo dhowow haye waxaa la rabaa inaad jamaama tagto aa lagaa rabaa diyaar waa sheekey ciidanaa leegu daray oo mucaskarkii leega daray waa baxnay waxaan tagnay jamamaan tagnay jamaama markaan tagnay iyadoo biimaalku isdagaalay dhinac dhinacna jareerweyne iyo biimaal isdagaalayaan ayaan tagnay marka intaa horta mucaskarkii aan ka bixin ayaa la go-aansaday niman jooga kamsuuma barihiiraale qaqablo ka yahay in amaase silmi ay ku wareejiyaan waa imaa inaan weeraran nimankan ayagoo hatee jilib jooga jag la soo siiyey waxay yimaadeen maxaa la yirahda meesha la yiraahdo kamsuuma kamsuuma marka waa la wacay telefoonkii marka waa dhalinyaro oo yar baabuur oo marka uu saaran yahay tedhisaban ee u yaala buundada u yaala waa lala hadlay waa lala hadlay waa loo aqli celiyey waa loo sheegay waxba lagama qarin ciidan idinku soo wajahan inaad tartiib idinkoon waxba idinku dhicin inaad baxdaan iyo inaad dagaal doorta markaasna anagana kamsuuma dhinac ciidanka waa ka galay markaas ciidankeeni waxay qaateen waa inay baxaan waa dhaqaajiyeen kismaayay galeen markii kismaayay galeen anaga markiiba buundadii waa la qabtay markii buundadii markii la qabtay kadibna aniga waxaa lee diray jamaame jamaame odayaasha igu soo dhaweeyey waxaa kamid ah suldaan xaydar oo hadda beelaha oo maxaa la yiraahdaa dirayd odigu ah oo hadda camalka ku jira ayaa isoo dhaweeyey jamaame markii nagu soo dhaweeyey marka waxaan kala xalinay beeshii dhexdeeda labadii jilib ishaysatay waa xalinay jareer weyne iyo biimaalna arintiisii waa xalinay waa garta
marka jamaame marka odayga ugu horeeyey oo loo diray aan noqday marka meeshii aan joogno anagoo meeshii joogna ayaa waxaa warna soo gaaray in nimankii oo dekeda joogay mooryaanta inay gaari oo go-an orooneed ay soo qaateen oo ay weerar ku yihiin kamsuuma meeshia marka anigii isku dhuuq gaari cabdibile ah marka aan kasoo qandarawlkale wey anaa soo waday ciidankii aan soo saaray araaraan nimid si aan dhawarjibin aan uga samayn ayagu waana gudbeen markaas buundadii ku maqanyihiin walaalihii buundadii joogay ilaaha u sahlay labaatameeyey ahaayeen mooryaantii marka waa la qaqabtay dhammaantood iyo gaarigii iyo hubkii iyo waa laga dhigi marka iyadoo ay saa marayso meeshii ayaa odayaashii sadaa yimaaday marka waxay nagu yimaadeen kamsuuma marka horta fadhiga haddaan kuu cabiro iyo meeshuu ahaay buundada markii oo kamsuuma la gudbo oo kismaayo loo socdo dhinacaaga gacantaada bidix beer kuwii a beer ku taalo ayaa maxaa layira anaga sii fariisanay aan ka hool yaa kula jooga markaas
anigu sheekh fu-aada la joogo oo maxaa la yiraahdaa macalin cali markaas meelsoonaas oday ka ahayaa joogeen oo marka raggeena waa badan yihin waa noo yimaadeen anaga waa soo dhaweynay meesha ku howlqalnay waa ayagaa noo marti noo ahaa waa yimaadeen kow niqaash wuxuu ka bilaawday buundadii hortaan rabnaa aniga cidaa laga qabsadaan rabnaa waxaan ku qancinay hadday maxaa la yiraahdaa dhalinyaro oo mooryaan oo reerka meesha laga qaaday haddana dhalinyaro reerka hayo oo wadaada ah mooryaana waxaa ka qiimo badan rag culamo ah oo cidina aan u keenaynin dhibaato diini adduunye iyo mid aakhir aan u keenaynin oo ummadiina nabadgelinaysa ayaa jooga haddii wax kale danaka wada may intaasaan wadin marka waxay nala qaateen marka dambe inaan anaga joogin meeshii bundadii nala qaateen waxay yidhahdeen haddana raggiyaan rabnaa hubkiyaan rabnaa baabuurkiyaan rabnaa marka waxaan yiri iskuma wala helaysiine mid doorta ama laba doorta way baxeen waa soo shireen anaga waxaan islahayn raggay dooran doonaanaan islahayn way nagu soo noqdeen waxay yidhaahdeen kuwaan waana dhibeene naga haaya labaatamayo anaga raashiin iyo balaayo iyo hayntoona dhib naga ahbo ragga haaya ee gaarigii iyo hubkiiba waana siinaysiin sababna waxaa nagu siinaysiin maxkamadda aan ka furi doono maxaa la yidhaahdaa kismaayo ayay koow ka noqon doonaan runtii beesha oosade maxaa la yidhaahdaa balantay qaadeen oo ahayd in maxkamad meesha laga furo oo diinka ilaahay uu ka taliyo mooryaantan laga takluso oo ayaga ay ka dhasheen balantii waynoo fuliyeen balamaha hadda yaalan waa filanayna biidn illaahi tacaala gado iyo waxay la halmaala inay kasoo bixi doonaan ilaa gobolada dhexmeel ay ka degan yihiin in islaamkaasaa loo geeyo oo kitaabka al iyo sunnada rasuulka loo geeyo idan taasan qise ahayd laakiin hadda waxaan markaa sidaa aan ku tagay aan kuusoo koobe koleyba rag badana ayaa dhacdooyinkaas war ka hayay marka roob baa yimid marka markaa heshiinay roob tixtiixa a yimid marka bacyaal iyo waxaan haysanay ayaa cabdirasaaq faarax taani iyo odayaashii cabdisiyaad iyo ninka mahad iyo ninka la yiraahdo maxaa la yiraahdaa cabdishiilow iyo bacihii aan siinay aan haysanay marka qaateen marka roobkii waayeeshu ku da-ay marka meesha waxaa lasla qaatay muwaafaqi inay dhacday oo rabbaaniya biidni illaahi tacaala tafaa'ul fiican inay arrintaa tahay waxayna yidhaahdeen inta kala dhiman oo isbaarooyin ahna waan isla qaadi doonnaa bis markii arrintii sidii a dhacday anigana waxaan ku laabtay jamaamaheygi jamaamahia meesha howlka ka waday ilaa odayaashii balanta ay kasoo baxeen oo maxaa la yiraahdaa dagaalkii uu dhacay oo annaga raggii gudaha noo joogay iyo mooryaantii la is afsaaray odayaashiina aan balannay ayaga dagaalka dhinacooda ka galeen annaga ka shabaab ahaan ayaan galnay dagaalkii waana ninkii nabare la gaarsiiyey bis waxaa dhacday marka inuu ilaahay gurmud yimaado shabaab xagge ka yimaado waxaa kaloon gurmud soo sameeyey sheekh xasan turki ayaa cambonia laga yimid walaalihi caanoole markaa waa jireen waa yimaadeen ayagana anagoo shabaab ah iyo camboni iyo caanoole waa lasala bixiyey marka barahiraali iyo mooryaantiisi kadibna maamula meesha laga dhisay marka aniga uun kismaailam kama soo dhexbaxine markaasaa marka meesha kasoo dhexbaxay marka waxaa dhacday in oo markaa maamulkii la dhiso maamulka la dhisay marka macalinka wuxuu igu yiri laba arrin mid sameey aniga mar badana lema arkay xafiiskeyga dadka xogta iyo wixii meesha iga qaado oo dadweynihii qaabil maya maxaa la yiraahdaa waxaa banaan inaad hanti dhoor degedii ka noqoto marka degeda kismaayo an marka waxaa labada shaqaba midaad ii dirta diyaar waay bis marka wuxuu ii magacaabay inaan hantidii maxaa la yiraahdaa oo ka socotay degedii inaan hanti dhoor aan ka noqdo xafiisna waxaan ku yeeshay degeda dhexdeeda xafiisna degmadaan ku yeeshay saddex wiilna waa lay keenay oo ila shaqaysa maxaa saddexda wiilna marka waa ila shaqeeyeen sidaasaa marka maamulkii koowaad ayaa saas waa qabla maxaa waaye intuusan axmadoobe imaanin ka hor waaye axmadoobe dagaalkiis kadibna hadana idan hadii aan raaciyo idan soo koobo maxmadoobe waala bixiyiisawaa koleyba markii laga soo sheekeeyey kadibna shabaab wuxuu ku guuleystay walaalihii kambooni iyo caanoole in oo maxaa la yirahdaa shabaab noqdaan kadibna waa la qaateen waa la midoobay marka meeshii runtiina hubkii oo tirada badnaa aniga kaliba waxyar haddaan gadaal uu noqdo shabaab waxaa lee xil saaray axmedoobe bixintiisii markii oo jegboonti ay dhiganayaan lakala guuri rabo dagaalkan bilaab rabo ageed ayaa marka waxaa dhacday marka in oo hubkii la keenay maqaasiyinkii lagu xareynayay marka anaa lagu yiri marka maxaa la yiraahdaa ogow hubkan oo hadhow kale bixitaankiisa iyo wixiisa iyo marka adiga marka saanadii markaas oo hubeyd marka dagaalkayaa bilowday marna furintan aaday hubaan geynay marwaxeynay marka idasaada markii la bixiyey marka ayaa marka maamulaa la dhisay marka maamulkii marka shabaaba dhisay markan marka markii oo marka macalinka oday looga dhigay aniga marka xafiis loo yaqaano tanmiya xafiiska horumarinta anigana marka ku-xigeen ka ahaa kaytu ayaa xafiis noo ahayd marka qaabkaasa marka hore loo dhisay cabaar kadib hadana waxaa la keenay sheeh abuukar ayaa marka jubbooyinkii oday looga soo dhigay maamulkii oo degmada waxaa loo dhiibay ninka loo yaqaano xasan yacquub ayaa waaligii markaas u horeeyey noqday oo degmada loo dhiibay anigana dacwada degmada oo kismaayo ayaa lee dhiibay marka sidaas hadan maamulkii hadana oo labaad uu ku dhismay dacwadaasaan wadnay oo maxaa layirahda dacwa salafiya jihaadiya meeshaa ka socotay marmarna waxaa lagaga tegi jiray degmadii ayaa lagaga tegi jiray waa tahay sheekhana waa soo gabagabayneynaa kulankeenna ugu dambeyntii adigoo tajaarubta aad u soo joogtay wax ku dhisanaya maxaad kula dardaarmi lahayd sheekhana jiilka maanta u taagan jihaadka jasaak allahu kheyr baarak allahu fiik dardaaran waa jiilka maanta dhalinyarada anaga shalay shabaabaana la dhahay maantana garcasaan noqonay waxaynugu dacadan jireen dadka oo naga hor yimaada maaragtay oo tiyaarkan jihaadiga aan ogoleen iyo gaalada in si colaad rasmi loo qaado waxaynugu colaadan jireen inaan rag dhalinyaro aan nahay oo garmadow ah oo fudud saas oo kale dhalinyaro waxaasa shuuq ma lahay la dhihi jiray maanta marka waxaan taagannahay maanta annagii odayaal aan nahay oo sitiinaadka aan dhaafnay oo garkeeni maxaa la yiraahdaa uu casaaday marka waxaa waaye waxaan kula talin lahaa dhalinyarada kuwa hadda saaxada ku nool iyo kuwa hadda weli aan soo haleelinba waa la hadlaya kuwaan keliya lama hadlayo kuwa saaxada jooga haddaan ku hormaro horta asamco taaca ayaan oon sheegi lahaa tajaaribta waxaa ka mid ah in foodo aysan waxba tarin in oo maxaa la yirahda amiirkeena laga dambeeyo asamc wataaca nalaga helo nin walba meeshii lagu aadiyo inuu kasoo baxo intaa ka gadaal in ilaahay laga cabsado subxana watacaala waa rag dhalinyaro ah waaye inay culummada ku xirnaadaan in cilmiga sharciga ay bartaan in naseexada ay aqbalaan ayagana maxaa la yiraahdaa aysan daalin halganka waa dheeryahay fara kama qodna marka waxaa loo baahan yahay waxaana sugaya caalamkao dhanaana sugaya baytulmaqdisaana sugayso dhibaatadan ummadda lagu hayo islaamka meel walba oo laga cawaadayo ayaana sugayso marka waxaa waaye in hadda iyo kow in guntiga dhisha laskaga dhigo maxaa la yiraha ilaahay laga boqo cibaadada ay ku dadaalaan adkaarta ku dadaalaan qur-aan akhriska ay badiyaan maxaa la yiraahdaa naseexada iyo isku naseexeynta isku dulqaadashada inay la badiyo jihaadkana maxaa la yiraahdaa waa nolosheena anaga ku noole kitaabka ilaahay alxamdulilah ilaahay wuxuu ana soo gaarsiiye maxamed siyaad barow joogo dhalinyaro ah ayaa nagu soo tarbiyeynayay tarbiyadii hadda aan soo sheegnay ayaa waxaa dhacday waxaa is dhihi jiray ma dhici kartaa in kitaabka alle sunnada la tadbiiqiyo maantana ilaahay xamdigiisa waxaa ah ilaahay ku mahadsan in maanta aan joogo ilo walaayaad islaami ah oo kitaabka alle sunnada rasuulka la tadbiiqinayo marka inta noo dhimana insha allah waa gaaraynaa marka ayaga maanta nasiibay baleeyihiin waxay kusoo aadeen saxwi jihaadiya walaayaad jooga marka in ay aad u dadaalaanoo umarada ay ka dambeeyaan waxaan kale marka u aadaya marka aan rabaa inaan la taliyo dhalinyarada maanta joogta goobaha ee riddada joogto ee bajaajyada lagu dhibaayo oo inay shaqaystaan loo ogoleen waddanka laga tahriibinayo cadaadis la saarayo maalin walba la dilayo waxaan dhihi karaa xamar waxay ku noqotay kow iyo sagaashanka siday ahayd ku noqotay kuwa hadda madaxda uu isku sheegaya radadana waxaan ku tilmaami karaa bashiir raagi in iyo xasan murtad inay waxba isdhaamin kuwa dadka gadanayay waaye marka in oy maxaa layiraahdaa ilaahay ka baqaan oo tahriibka inay iska daayaan oo maxaa layiraahdaa adduunyadan la fiirinaya intay iska dhaafaan dhalinyarada meel ay cizi iyo sharaf ay ku heli karaan oo walaayaadka islaamka jire ha usoo hijroodaan oo maxaa la yiraahdaa dembi waaye in meel oo gaalo ay joogto riddo ay joogto laga soo hijroon waayo haddaa ku dhex dhimato dhibaatadeeda leedahay marka waxaan ku dardaarmi lahaa oo dhalinyaradaas wiilasheeda uu sheegi lahaa in bal ay walaayaadka ay soo haleelaan jihaadkan khaafilada socota ay yimaadaan soo dhaweynay ka helayaan mucaskaraadka socda tadriibaadka socda inay qayb ka qaataan oo maxaa gaalada iska dhiciyaan xamar la xoreeyo oo magaalooyinka waaweyn aan gaalada ka bixino way soo dhowdahay biidni illaahi tacaala dowladda islaamka dhalan doonto khilaafada islaamiga soo celin doonto qayb ha ka qaataanaan dhihi lahaa waa tahay kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdiraxiin cali muudey oo horey usoo ahaa afayeenkii hore ee golihii midoogii maxaakiimta islaamiga haddana ka mid ah mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo marti inoogu ahaa maanta barnaamijkeena andalus bodkasti intaa mid lamida barnaamij caynkan oo kale aan ku kulmi doonno insha allahu tacaala waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة